asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabat lhudaa waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii afraad ee kitaabka
الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وما بعد فيقول الناظم رحمه الله تعالى باب في تطهير الجلود وأحكام الأواني وحو باب يهي في تطهير الجلود هرقها ظاهرين توضة إيه وأحكام الأواني iyo weelasha axkaamtooda kullu ljuluudi idaa dubiqna tataharat khinziiruha wa kilaabuha siyaani awki siqaa'a wasami maca iikaa'ihi غطi اlinaaءa bsunaة اlcadnaani xarumat awaani fidaة أw casjadi wاlmustaxilu mujarjir الniiraani halkan wuxuu ka gelayaa haragga sida loo daahiriyo iyo weelasha la isticmaalo iyagana maxaa bannaan maxaanse bannaanayn wuxuu yidhi kullu ljuluudi hargaha oo dhan idaa goortii dubiqna la magdiyo tataharat way daahirowday khinsiiruhaa doofaarkeeda wa kilaabuhaa iyo aydeedu siyaani kuwa siman way xukunkaas waa ku siman yahay awki ningax assiqaa'a sibraarka sibraarka afxidh wasami magacow maca iikaa'ihi yacnii afxidhidiisa markaad afka ka xidhayso ama ningaxa markaad ningaxayso alla magacow oo magaca ilaahay ku afxidh waha qadi dabool al inaa'a weelka dabool bisunnati alcadnaani kii cadnaan loo nisbeeyey ee ree cadnaan sunnadiisii iyo dariiqadiisii ku dabool bimacnaa nebiga sal ly slam buu ka wada xarumad xaaraan bay noqotay awaanii fidatin fidada weelasheedu aw amase casjadin ama dahabka weelashiisu waalmustaxillu midka xalaashaday dahabka iyo fidada weelasheeda midka xalaashaday ee isticmaalayahay mujarjiru niiraani mid naaro calooshiisa kaga shanqadhinaya way naar buu cunayaa macnaha ama uu cabbayaa marka naartiibaa calooshiisa ka shanqadhaysa beydka hore wuxuu kaga hadlay hargaha waxyaabaha nool ka yimaada see baa loo daahiriyaa macnaha wax weeyaan maxaa daahir maxaa la daahirin karaa maxaanse in la daahiriya aan aqbali karayn harguhu labay kale yihiin haddii uu yahay shay cunidiisu ay xalaal tahay gowrac sharciyana la gowraco ama xoolaha la dhaqda ha noqdo ama ugaadha duurjoogta ha noqoto marba haddii gowrac sharciya la gowraco haraggiisu gowracaasuu daahir ku noqonaya kaasi midkaan ka hadlayna maaha waxaan ka hadlayna wax weeye waa kii aan shareecadu ogolaanin hilibkiisaba in la cuno iyo kii shareecadu ogolaatay in hilibkiisa la cuno oo bakhtiyey isagoon gowrac sharciga la gowracin bakhtiyey labadaasaa haraggoodii loo baahday waxaan soo sheegnay inay nijaaso yihiin sooma waan soo barannay leanna maytada waa kii inoogu soo daray nijaasooyinka sooma mar hadday nijaasowday marka haraggiina loo baahan yahay haraggii baa lagala baxayaa haraggii baa marka la daahirinayaa see loo daahirinayaa waa la magdinayaa magdintana waxaa laga wadaa waxyaabaha kulkulul geedaha kulule geed kulaylka ah ayaa lagu dhaqayaa oo macnaha la marinayaa yacni baruurta iyo qashinka iyo waxa la socda ayaa laga hoolayaa markii laga hoolo oo geedaha kulul lagu hoolo ayuu markaas sida daahir ku noqonaya saas macnaha saasaa la yidhaahdaa magdinta la yidhahdaa macnaha geedku muhiimadda waxa weeyaan inay maadadu maado kulul oo waxaasoo dhan goyn karta ay tahay ama milix ha noqoto ama geedka macnaa geedaha la isticmaalo ha noqoto noocu dooni ha noqdo macnaha ayib wuxuuna yidhi marka xugumka in haragga markii la magdiyo uu daahir noqonayo wax ka baxaya ma jire noolaha oo dhan waxyaabaha duurka jooga waxyaabaha duurka jooga oo dhan haragooda magdin wuu aqbali karaa waana la daahirin karaa diin la magdiyo waxaan laga soo reebaynin buu yidhi doofaarka iyo eyga haragooda si gooniyuu u magacaabay iyaga muxuu ugu magacaabay leanna wax weeyaan waa labada ay fuqahada qaarkood qabaan in ay nijaasadoodii nijaasatul cayn ay tahay wabitaali haraggoodu inuusan daahir noqon karin marnaba maadaama fuqahada qaarkood ay labadooda si gooniya nijaasadooda muqallado uga dhigeen oo nijaaso adagoo nijaasooyinka ka adagoo ka xoog badan ay ka dhigeen buu isagu si gooniya usoo magacaabay oo wuxuu leeyahy waxba kagama ay gadisna markii la yidhahda haraggooda ha la isticmaalo oo ha la magdiyo inta la magdiyo ha la isticmaalo waxay la mid yihiin hargaha kale bakhtiga kale hargihiisa la mid ayib waxaa loo daliishanayaa masalada iyada culimada qaarkood baa qaba waxaa loo daliishanayaa xadiidkii nabiga sal lla lay wasalam xadiis dhowra soo aroortay kama fii saxiixi muslim min xadiid ibni cabaas idaa dubiqa alihaabu faqad tahur haragga haddii la magdiyo daahir buu noqday buu nabig sal lay waslam marka ihaab baa la yidhi ihaab harag oo dhan baa marka gelaya ninkii yidhaahda qaar baan soo gelaynin daliil baa looga baahanya waxaa ka sii sariixsan xadiidka abu daawud waxaan u jeedaa xadiidka abu daawuud iyo nasaa-i ay soo saareen oo saxiix isagana ah uu nabigu yidhi sal lla lay waslam ayumaa ihaabin dubiq harag kasta oo la magdiyo faqad tahura waa daahir noqday bu nabg sl lay slm ayumaa waa min alfaadi alcumuum harag kasta ma kala qaadin nabigu sal lay waslam cumuumkaasaa marka waxay leeyihiin waxaa soo gelaya dofaarka iyo eyga iyo harag kasta oo bakti uu leeyahy ayaa soo gelaya bay leeyihin macnaha junuudoo dhan baa soo gelaysa ra'yigaas in haragoo dhan uu gelayaa baa waxaa ku tegay daawuudin adhaahiri imaamkii madhabka daahiriyada iyo abu yuusuf ardaygii abu xaniifa waxaana rajaxay koox muxaqiqiinta ka mid ah oo muta'akhiriintii ayaa rajaxay in uu caam yahay oon waxba laga soo reebayn sida laakiin ay qabaan jamaahiiru ahlilcilmi culimmada badankood say qabaan waxay leeyihiin maa cadda alkhinziira waalkalba bay leeyihin eyga iyo doofaarku ayagu haragoodu daahir marna ma noqdo magdinna kuma daahiroobo ee wixii iyaga ka soo hadhay unbaa magdinta ku daahirooba waa siday u badan yihiin culimmadu adila hadda meeshan maqaamku uusan saamaxaynin bayna daliishanayaan beydka koobaad intaasu kaga hadlay beydka labaad wuxuu u gudbay weelashii wuxuu ku yidhi yani waxa weeyaan sibraarka asiqaa waa sibraarka wey waa haragga reebaadiyuhu ay biyaha iyo caanaha iyaa lagu shubtaa arag macnaha waxa wey loo sameeyey sidii weel biyo yani la isticmaalayo kale wey marka yacni marka ay wax ku jiraan ama biyaha ku jira ama caanaha ku jira wuxuu ku yidhi wuxuu ku yidhi sibraarka afkiisa xidh afkiisa xidh markaad afka ka xidhaysana bismillaahi dhahoo ilaahay magacow weelna weelashana iyagana afkooda dabool dabcan waxaa meeshaa ku jira markaad weelka afkiisa daboolaysana magaca ilaahay qabo bismillaahi dheh intaad bismillahi tidhaahdo isagana magaciisa dabool maxaan saa u yeelaynaa bisunnati alcadnaani cadnaanku waa nasabka nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh odayaashii awowyadiisa ahaa mid ka mid a cadnaan la yidhahda sidaas daraaddeed alcadnaani saas way macnaha cadnaan kii loo nisbeeyey ku abtirsanaya nebi maxamed ahaa sunnadiisii sunnadaas sababteed ku sameeyo macnaha saas sunnadaas sababteed saa u yeel adoo sunnadiisa raacayaa laga wadaa macnaha arrintaas waxaa kutusaya xadiidka abu hurayra wuxuu leeyahy abu hurayra amaranaa rasuulu llahi sal lla alay slam bitaqtiyati alinaa wa ikaa'i siqa nebigu wuxuuna amray sal lay wasalam weelashana inaan daboolno sibraarkana inaan af xidhno oo aan macnaha wax weeyaan afka ka xidhno ibnu maaja baa wariyey fii saxiix muslim buuna xadiidka ku yaallaa nebigu wuxu uhi sal lay wasalam weelasha daboola markaad daboolaysaanna magaca ilaahay qabta subxana wa tacala cillada uu nabigu ku cileeyey axaadiista kale sheegtayo wuxuu rasuulku yuhi sal lay wasalam sanadkii habeen waxaa jira aafaadku ay dhacaan weelkii af bannaan marka aafadaa iyo waxbaa geli karoo musiiba ku imaan karaysa marka in weelasha la af xidho khaasatan weelasha markay wax ku jiraan xataa haddii aad waxaad ku daboosho weydo wuxuu nebigu amray in la qaado yacni laan cuud in la qaado macnaha qori ama laan intaad qaado bismillaahi inaad tidhahdood afka ka saarto macnaha ayib baydka saddexaad wuxuu kaga hadlay weelal aan la isticmaali karinoo isticmaalkood uusan bannaanayn waa weelasha dahabka iyo fidada laga sameeyey waxaana kusoo aroortay axaadiis fara badan uu ka mid yahay xadiidka umu salama rasuulku wuxu uhi sl ly slam ina aladii yaakulu aw yashrabu fii inaai aldahabi waalfidati inamaa yujarjiru fii batnihi naara jahannam midka wax ku cunaya ama wax ku cabaya weelasha dahabka iyo fidada ka samaysan wuxuu calooshiisa kaga shanqarinayaa naarta jahannama jarjarku waxaa la yidhaahdaa markaad biyaha cabbayso biyuhu markay caloosha ku dhacayaan shanqadha ay bixinayaan yacni juluq juluq juluqdaasi ay leeyihiin ayaa jarjarka la yidhahda waxaa laga wadaa weelkaasi dahabka ama fidada ah ee uu wax ku cabaya ama wax ku cunaya sabab waxay u noqon doontaa inay calooshiisa naarta jahannama ay gubto ayuu sabab u noqonaya way macnaha ayib waa waciid adag marka culimmada badankood ama dhammaantood baa qaba weelashaa inaan wax lagu cuni karin garanay inaan cunid iyo cabitaan loo isticmaali karin laakiin siyaabo kale ma loo isticmaali karaa wey weelasha dahabka iyo fidada ka samaysan maalan in guriga lagu qurxisto in kayd ahaan la ysaga dhigto ma lagu ma la samayn karaa isticmaal kale ma lagu samayn karaa masaladaas ay culimmadu ku kala tagsan yihiin oo qaar waxay qabaan waa say u badan yihiin isticmaalkao dhan inuu xaaraam yahay qiyaasan cala alakli washurbi ayagoo looga qiyaas qaadanaya cabitaankii iyo cunitaankii bay isticmaalkao dhan xarimeen bacdu lmuxaqiqiin sida maalan sancaani iyo shawkaani iyo waxay leeyihiin waxaa xaaraama uun cunidda iyo cabidda xadiiska kusoo aroortay laakiin isticmaalka kale oo weelasha si kale loo isticmaalo maalan weyse qaadasho loo isticmaalo guriga qurxis loo isticmaalo taasi wax weeyaan xadiisku ma diidin bay odhanaya adiga masaladaasi waa khilaafiya waxayna u badan yihiin isticmaalkao dhan inuu xaaraam yahay laakiin nasku wuxuu ku soo arooray cunidda iyo ku cabidda macnaha ayib wuxuu yidhi marka kullu ljuluudi hargaha oo dhan idaa goortii dubiqna la magdiyo tataharad way daahir noqotay ama way daahir noqonaysa khinsiiruhaa hargaha doofaarkoodu wa kilaabuhaa iyo aydooduba siyaani kuwa siman xukumka waa iskaga mido waxba kagama gedisna way macnaha haddii la magdiyo way daahir noqonayaan waa ra'yiga uu macnaha wadaadku rajaxay wey awki yacni afxid ama ningax assiqaa'a sibraarka wasammi magacow alla magacow maca iikaa'ihi afxidhidiisa markaad afka ka xidhayso eed sibraarka macnaha waxway afkiisa aada xidhayso markaa dabool alinaaa weelkii dabool isagana wasammi markaad daboolayso alla magacow bisunnati alcadnaani nebigii cadnaan loo nisbeeyey cadnaan ku abtirsan jiray sunnadiisa iyo dariiqadiisa sababteeda saa ku yaal qaadasho aad qaadanaysa macnaha xarumad xaaraan bay noqotay awaanii fidatin fida weelasheedu xaaraan bay noqdeen aw amase casjadin casjadku waa magacyaha dahabka maca ka mid o magayaha dahabka ayuu magacyadiisa ka mid yahay aw casjadin ama dahab weelashiisa xaaraan bay noqdeen waalmustaxillu midka xalaashadayna mujarjiru niiraani naaro mid calooshiisa kaga shanqarinahayo oo isugu sabab noqonayo in naar lagu cadaabo wey macnaha ayib naar buu ku googoynaya calooshiisa mustaxillu buu hadda yidhi almustaxillu laakiin xadiidku ma sheegin inuu mustaxillu yahay meeshaas mulaaxadaa ku jirta inaad weelasha dahabka iyo fidada aad tidhaahdo waa ii bannaan yihiin inaan ku cabbo oo aan ku cuno xalaashato xadiidku taas muusan dembiga ka ratibin taasi waa ka sii weynto iyadu hadduuba ruuxu garanaya gaalnimay keeni karta laakiin mujaradu alficli mujaradu alakli washurbi walow lam yusaaxibhu alistixlaal yacnii ku cunid iyo ku cabid xataa haba rumaysnaado marka inay xaaraam ka yihiin way keenayaan waa ciidka waa keenaya mustaxilka keliyata ma ahee xataa midka rumaysan inay xaaraam ka tahay ee isticmaalay ku cabay ku cunay daahirka xadiiska marka la fiiriyo waa ciidku waa macnaha wax weeyaan waa waa ku dhagaya macnaha baabun fi ladaani wa awqaati salaati wuxuu baab u yahay aadaanka iyo salaada waqtiyadooda salaadaha waqti waqtiyada salaada wasfu lmuadini bilamaanati waaridun وإقامة وجبت وجوب أذان فاعرف لأوقات الصلاة كما أتت بحديث حق صادق التبيان يرويه مسلم, يرويه مسلم في الصحيح وغيره فاحفظه واقطف من جناه الداني واعرف لأوقات الكراهة إذ, به إذ بها حرمت صلاة العبد بالبرهان من بعد فجر لارتفاع الشمس زد عند استواء الشمس في الأكوان من بعد عصر قيده بنزولها قبل الغروب بساعة الأصلان وصف المؤذن مؤذن كالصفديس ينعتقيس بالأمانة أمانة لغصفياي وارد وصو أروري إن مؤذن كالغصفياي لغت المامو أمانة وإقامة إقامنا wajabad way waajibtay wujuuba aadaanin aadaanka waajibidiisoo kale ee facrif garo buu ku yidhi liawqaati salaati salaada waqtiyadeeda garo kamaa atat siday ugu timid bixadiidi xaqin xadiid xaqa siday ugu timid xadiidkaasoo saadiqi tibyaani caddayntiisu ay runta yani si cad si manaha si run a wax u caddaynaya xadiidkaasoo yarwiihu uu warinayo muslimun muslim uu warinayo fi saxiixi saxiixiisa uu ku warinayo wagayruhu muslim hayrkiina wuu warinaya ee faxfadhu xifdi buu ku yidhi waqtuf guro min janaahu xadiidkaa midhihiisa iyo waxyaabaha laga gurto xaggooda waxaad ka gurataa addaanii midka dhow ka soo dhow ka gura buu ku yidhi maanaa wacrif garo liawqaati alkaraahati waqtiyada karaahadee salaada la karaahaysta ayagana garo id ciladuna waxa weeye bihaa awqaaddaas sababtood ayay xarumad xaaraam noqotay salaatulcabdi addoonka salaadiisu ay xaaraam ku noqotay bilburhaani yani sida xujada cad ku sugnaatay macnaha bilburhaani bisabab burhaani xujada cad ay ku tusayso min bacdi fajrin fajarka gadaashiisa min bacdi fajrin bay ahaatay macnaha awqaaddii karaahadu fajarka gadaashiisa lirtifaaci shamsi ila irtifaaci shamsi ilaa qoraxda soo kor noqoshadeeda laga gaadho zid waxaad siyaadisaa cinda istiwaa'i shamsi qoraxda ku ekaanshaheeda agteeda fil akwaani kowniyaalka ay dhexdooda ku ekaato kowniyaalka waa caalamka caalamka markay korkiisa ay ku ekaato taana ku siyaadi buui min bacdi casrin casarka gadaashiisana ku siyaadi qayduhu qaydkiisuna waxa weeye binusuuliha degitaankeeda qoraxdu ay degto qabla alguruubi dhicitaanka ka hor ay degto bisaacati luslaani bisaacati aluslaani isbedelidda iyo yacni jaalloobidda jaalloobidda uu midabkeedu jaalloobo saacaddeeda ay u degto macnaha aluslaanku waxa weeyaan aluslaan baad odhanaysaa no macnaa waxa hamsada waad godaysaan aluslaanu waa jamcu asiil asiilkana waxaa la yidhahdaa alwaqtu xiina tasfaru shamsu baa la yidhahdaa waqtiga qoraxdu midabkeedu isbedelo oo midabkeedu booro noqdo midabkeedu markuu intuu isbedelo isfiraar uu galo oo iftiinkeedii saafida ahayd isbedel ku dhac waa markay sii dhacayso wax yar dhicitaankeeda ka horeeye waqhtigaasaa waxaa la yidhaahdaa aluslaan baa la yidhahda waana jamc mufradkana waxaa la yidhahda alasiil waqtigaasay magac u tahay macnaha bisaacati luslaani waqtigaa saacadda ay qoraxdu isbedesho ayaa macnaha magacaa iskale baydka koobaad wuxuu kaga hadlay shadrigiisa hore mu'adinka waxaa soo aroortay inuu ammaano leeyahay inuu aamin yahay xadiidka abu hurayra oo macnaha saxiixa ah musnadu axmed iyo tirmidi sunankiisa labadaba ku soo arooray ayaa macnaha kutusayo nabigu wuxu yidhi sal ly slam alimaamu daaminun waalmu'adinu mu'taman iimaanku waa damaanayaa wuxuu halleeyo mu'adinkuna waa mid la aaminay bimacnaa waxaa lagu aaminay awqaadda dadka xilkan uu hayo wakhtiga uu dadka u aadaamayo u sheegayo salaada wakhtigeedii in la gaadhay waa mu'taman waa lagu aaminay hadduu yahay ruux aman la aamini karin oo laga baqayaba inuu macnaha wax weye ammaanadaa uusan gudan karaynin kaasoo kale inuu mu'adin noqdo maba ahaba leanna waxaa ku xidhan ogeysiiskiisa iyo aadaankiisa waxaa ku xidhan salaaddii ummaddao dhan baa ku xidhan waa inuu marka ruux amiin ayah ruux amiinahoo ammaano leh oo diinle waa inuu yahay mu'adinku sifadaasi ayaa ku soo aroortay kadibna shariga dambe wuxuu inugu yidhi iqaamadu waa waajib aqiimidda salaadu sida aadaankuba waajib u yahay aadaankiiyo aqiimiddu labaduba inay waajib yihiin baa waxaa ku tegay imaamu axmed maalik ibnu anas iyo aa'ifa culimmada ka mid a waxayna deliishanayaan xadiidkii malik ibnu lxuwayri fii saxiixi albukhaari nabigu yidhi sal lay waslam nimankii dhallinyarada ahaa markay waxoogaa la joogeen ay noqonayeen idaa xadarat isalaatu faadina wa aqiima buu nabi yuri sal lay waslam salaadu markay xaadirto oo wakhtigeedu soo galo aadaama oo aqima buu nabi yuri sal lay slam faadinaa waa amar sooma amarna muxuu faa'iidaynayey wujuub ilaa in saarif la helo mooye wa aqiima iyaduna waa amar amar kale wujuub buu faa'iidaynayaa ilaa saarif in la helo mooye halkaas labadaa amar baa laga faa'iidaysanayaa aadaankuna inuu waajib yahay aqimiduna inay waajib tahay waxaa kaloo ku tusaya xadiidkii anas ibnu maalikin radi allahu canhu ana nabiya sal lay slam kaana ida hazaa bina qowman lam yakun yaqzuu bina xata yusbixa wayandura fain samica aadanan kafa canhum wain lam yasmac aadanan agaara calayhim buhaari baa wariyey nabigu sal lay slam wuxuu ahaa hadduu qolo ku duulo isagoo saxaabadiisu la socdaan muusan qoladaasi weerari jirin ilaa uu ka waabaristo oo uu fiiriyo hadduu aadaan ka maqlo tuulada ama qolyaha lagu soo duulay salaadu markuu waagu baryo hadday aadaamaan oo aadaan laga maqlo nebigu sal lay waslam duulaanka markaa waa ka dayn jiray kafa canhu haddii wax aadaana laga maqli waayana markaasaa weerarka lagu gaacin jiray meesha marka waxay kutusaysa bimacnaa waxa weye aadaanku waa shaciiro kutusaysa dadkan inay muslimiin yihiin haddii aadaanba laga waayay waa la weeraray hadduusan aadaanku marka waajib ahayn sunno laga tegay miyaa loo weerari laha ya sunno laga tegay miyaa dadka loobayani waxaway loola dagaalama maya inay waajib ka tageen bay kutusaysaa marba haddii aadaankii laga maqli waayo lagu weerarayo macnaha sidaasaana sawaab oo raajixa aadaankuna inuu waajib yahay aqimiduna ay waajib tahay walow ay khilaafiye tahay oo fuqahada qaarkood ay ku tageen inay labaduba ay yihiin ay sunno yihiin waa khilaafiye masaladu macnaha ayib xadiidka ku soo arooray waa xadiidka hadda uu sheegaya bixadiidi xaqin saadiqi tibyaani waa labada xadiid ee sheegnay iyo axaadiid kaleeto oo iyaguna macnaha ku tusayay ayib maya yacni baydka labaad baydka labaad wuxuu ku yidhi awqaadda salaada baro sida ay ugu timid xadiid xaq ah oo caddayntiisu run tahay oo muslim uu soo saaray saxiixiisa iyo keyrkiiba xifdina xadiidkaas xadiidkaa midhaha laga goostana kuwooda dhow ka guro oo macnaha waxbay ka faa'iidaysa waay awqaadda salaada salaad walba wakhtiba laba wakhti bay leedahay wakhti ay gasho iyo wakhti ay baxdo labadaa wakhti waa inaad salaad walba ka barato salaadaha marka nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh malakul jibriil baa u yimid shanta salaadood buu mid walba maalinna wuxuu ka tujiyey wakhtiga ugu horeeya maalinkii ka dambaysana wuxuu tujiyey wakhtigeeda ugu dambeeya shanta salaadood nabiguna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ummadiisa ayuu sidii jibriil isaga u baray oo kaleetu isaguna ummadda u baray waa xadiidka saxiix muslim uu sheegayo waa xadiidka abuu muusa alashcari uu soos uu macnaha nabiga ka warinayo nabiga wuxuu leeyahay waxaa u yimid nin wax weydiinaya salaada wakhtiyadooda nin warsanaya baa nabiga u yimid nebigu uma jawaabin salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ninkii shib baa laga yidhi fajarkii baa la gaadhay salaaddii subax salaada subax waxaa la aqimay markii uu fajarku dhashay oo waagu dilaacay iyadoo dadka ay aynan isgaranayn wاnnaasu laa yakaadu yacrifu bacduhum bacda waa halas mugdi baa lagu jira laakiin waagii waa dilaacay dadku laakiin way wada joogaan laakiin ruux halkaa fadhiya wejigiisa ma garanaysa ilays iyo dee yani muxuu ahaa korontona ma jirin nalkani ma jirin masaajidka marka la wada fadhiyo ama meesha la fadhiyo ruux halkaa fadhiya wejigiisa ma garanaysa mudutuul unbaa kuu muuqata ayagoo dadku ayna isgaranaynin laakiin waagii dilaacay ayaa salaada maalinkaasi fajarka ayaa la aqimay nabigu salawatu rabbi wasalaamu calayh wuu tujiyey dadka ayib salaadii duurkee ku xigtay wuxuu waxaa la aqimay markay qoraxdu wax yar kala barhka kala barhka markay xagga galbeedka wax yar uga durugtay bay wax yar xagga u yara iilatay ayaa la aqimay salaaddii duurka ayadoo dadka qaarkood ay isleeyihiinba qad intasafa annahaar maalintii waaba kala barh bay joogtaaye maalintii barhtankeedaan joognaaye maxay tahay salaadan la aqimahay dadka qaarkood baa saa isleh laakiin wa huwa kaana aclamu minhum nabiga sal ly waslam ka xog ogaalsanaa qoraxdu waa iilatay oo way durugtay laakiin dadku markay qaarkood fiiriyaan waxay isleeyihiin kalabarhkay taagantay ayib salaadii casarka markii la joogo nebigu waxaa la aqimay iyada oo qoraxdu kor joogto oo ilayskeedii iyo iftiinkeedii iyo kulaylkeediiba idil yihiin macnaha salaadii maqribkana waxaa la aqimay markay qoraxdu saa u dhacday salaadii cishahana waxaa la aqimay markii uu guduudku tegay shafaqa cawaweerta yani guduudka markii maqribka ka dambaysa guduudkaasi markuu dhammaaday ayaa la aqimay iyadana taasi shantii salaadood maalintii ugu horeysay sidaasuu nabigu u tujiyey salawatu rabbi waslamu caleyh maalintii dambe ku xigtay salaadii fajarka ee xilliga mugdigaa la tukaday maalinkii hore waa la dibdhigay maalinkaa dambe waa la dibdhigay salaadii wuxuu nabigu ka baxay sal lay wasalam iyadoo dadka qaarkood ay isleeyihiin qad talacat ishamsu aw kaadat qoraxdii wayba soo baxdayba ama wayba sigtay inay soo baxdo iyuu salaada ka baxay nabigu salawatu rabbi waslamu caleyh bimacnaa wuu dibdhigay wakhti ku filan salaada subax in la tukado markay ka laaban tahay qoraxda soo bixitaankeedii buu salaada galay kadibna qoraxdii baa ku soo bixi gaadhay isagoo salaada ku jira nabiga salawatu rabbi waslamu caleyh duurkii markii la soo gaadhay isaguna wuu dibdhigay ilaa uu ku dhoweeyey maalintii hore casarka wakhtiguu tukaday wakhtigiibuu ku soo dhoweeyey halkaasuu iyadana casarkii ku tukaday waxaan u jeeda duhurkii casarkana wuu dibdhigay wuxuu ka baxay iyada oo ay dadka qaarkood isleeyihiin qad ixmarat ishamsu qoraxdii waaba guduudatayba bimacnaa wax way qoraxdii isbedel baa ku dhacay markaas xilli qoraxdu ay isbedesho dadka qaarkood isleeyiin way guduudatay buu maalintaa dambe salaaddii casarka uu ka baxay maqribkana wuu dibdhigay maalinkaa wuxuu ka baxay isagana xilliga yacni uu tegey guduudku markuu baxay iyuu salaaddii maqribka ka baxay macnaa wuu dibdhigay salaadii cishahana nebigu sal lay wasalam wuxuu tukaday yacni ilaa habeenka saddex meelood marka loo qaybiyey qayb ka mida markay tagtay buu nebigu tukaday sal lay waslam bimacnaa meesheennanoo kale marka la yidhahdo afar sac markay tagtay afar sac kadib uu tukaday salawatu rabbi waslamu caleyh wuu waabariistay markuu waabariistay kadib soo laba salaadood laba beri waa maalinkii hore oo salaadaha wakhtigoodii u horreeyey uu ka tukaday iyo maalinkii dambe oo salaadaha wakhtigoodii ugu dambeeyey uu ka tukaday maalin labadaa arrimood markuu nabigu samey labadaa beri markuu sameeyey oo waagii uu u baryay maalinkii saddexaad buu ninkii su-aasha lahaabuu u yeedhay kaale buu buu u yimid markaasuu nabigu wuxu uhi sal ly waslam alwaqtu maa bayna haadayn mayla joogtay shantii tobankii salaadood mayla tukatay haa labadii wakhti een salaad walba ka tukaday labadaa wakhti inta u dhaxaysa baa wakhtiga salaada abuu nabigu uri salawatu rabbi waslamu caleyh saas wey macnaha ayib marka wakhtiga fajarku wuxuu ka bilaabanayaa marka waagu baryo wakhtigii salaada subaxna wuxuu dhammaadaa qoraxdu markay soo baxdo hadday qoraxdu qursigeedu soo baxo ama baalka ay soo bixiso wakhtigii salaada subax waa dhammaaday ama duhurku yani qoraxdu markay zuusho yaa bilowgiisa ah dhammaadkiisuna waxa weeye shay walba iyo hooskiisu markay isla ekaadaan halkaasuu ku egi halkaa waxaa ka bilaabanaya salaadii casar baa ugu horaysa markaas waa meesha ay iska soo galaan labada salaadood oo fuqahadu waa ku doodsan yihiin ma jirtaa wakti la dhihi karo casarkiina waa joogaa duhurkiina waa joogaa way iska soo galaan mise tani markay baxdo iyo tan soo gelitaankooda wakhti dhexdhexaadaa jiro carcaraaf oon tanna ahayn tanna ahayn miyaa jira waa masale fuqahadu isku khilaafsan yihin laakiin sidaa xadiiska ka muuqdaay waxa weeyaan salaada duhurka wakhtigeeda waxaa ugu dambeeya shay walba hooskiisu markay isla ekaadaan salaada casarkana wakhtigeeda waxaa ugu horeeya shay walbiyo hooskiisu markay isla ekaadaan halkaa waa iska soo gelaya salaada casarka wakhtigeeda waxaa ugu dambeeya shay walba iyo hooskiisu markay isku labanlaabmaan sida mukhtaarkaana waxaa ugu dambeeya markay qoraxdu isbedesho midabkeedu markay dhacdo maa midabkeedu markuu isbedelo sidaas way macnaha ayib salaada maqribka waxaa ugu dambeeya yani waxa weeyaan yani dhicitaanka qoraxda waa ugu horeeya dhihila waxaana ugu dambeeya shafaqa guduudka jihada maqribka ka muuqda markii uu tago ayaa ugu dambeeya salaada cishaha markaa ugu horeysa soo gelaysa salaada cishaha waxaa ugu dambeeya nisfu leyl sidaasaa xadiidka saxiixa uu kutusayaa yani waxa weyaan salaada subaxa waxaa ugu dambeeya habeenka niskiisa wakhti kama dambeeyo habeenka salaada cishaha nisfu leylka ugu dambeeya xadiid kale jira oo culimmada qaarkood ay daliishanayaan oo fii saxiix muslim kusoo arooray oo cumuumkiisa laga faa'iidaysanayo inay salaada yani cishuhu ilaa salaada subax wakhtigeeda laga gaadho inay jiri karto adiga hadal baa ku jira muran baa ku jira laakiin xadiid baa nas ku ah salaada cishaha inay ugu dambayso nisfuleylka ugu dambeeya macnaha ayib intaas marka waa awqaadda salaada ee xadiidka saxiix muslim uu ku tusay ee labadaa bayd uu kaga hadlay wey macnaha kadib wuxuu u gudbay wakhtiyo waxaa jira salaada tukashadeeda la kala haysto salaadaha sunnada wey salaada waajibka ma salaadaha sunnada tukashadooda la kala haysto oo ay karaahiya tahay culimmada qaarkoodna waxay leeyihiin waaba xaaraam afar waqti buu inoo sheegay waxaan dhihi lahaa wuxuu inoo sheegay saddex waqti sooma salaada fajar kadib ilaa qoraxdu soo kor noqoto waa waqti wakhtiga labaadna waa wakhtiga qoraxdu ay kala barhka ku taagan tahay oo hadhkii ah ilaa ay ka leexato waxooga ay durugto wakhtiga saddexaadna waa casarka markii la tukado oo uu ku qayday marka qoraxdu isbedesho casarka marka la tukado bimacnaa salaad sunnaa waa lasii tukan karaa markay karaahada tahay ee aynan bannaanayn salaad sunnaa in la tukado waxay ka bilaabanaysaa markay qoraxdu isbedel ku dhaco amaa intay qoraxdu xayi tahay oo nooshahay oo kulushahay oo iftiinkeedu si rasmiya u joogo isbedel uusan ku dhicin walow casarka gadaashiiba ha noqotee wakhti karaaha mehe waa la tukan karaya sidaasuu yuu ina leeyahay saddexdaa waqti marka axaadiis baa kusoo aroortay fara badan waxaa ka mid ah xadiidka abu saciidin alkhudri fi saxiixayn nabigu wuxu uhi sal ly slm laa salaata bacda salaati alfajri xata tatluca ashamsu walaa salaata bacda alcasri xata taqruba ashamsu salaadi ma jirto salaada fajarka kadib ilaa qoraxdu soo baxdo salaadi ma jirto casarka kadib ilaa qoraxdu ka dhacdo xadiidka cuqbat bni camir baa sidoo kale kutusaya fi saxiixi muslim nabigu wuxu uhi sal ly slam alaau saacaatin kana nabiyu sal ly slam yanhana an nusaliya fiihina aw an naqbura fiihina mowtana saddex saacadood ama saddex waqti nebigu wuxuu naga reebi jiray inaan tukanno dadka naga dhintayna inaan aasno xiina tatlucu shamsu baasiqatan xataa tartafica xilligay qoraxdu soo baxayso ilaa ay ka kor noqoto ilaa ay si fiican kor u soo baxdo oo ay macnaha soo kor noqoto wakhtigaa waana loo diidi jiray wa xiina yaquumu qaa'imu dahirati xataa tamiila shamsu marka yani hadhkii la joogo hadhka marka la joogo ilaa qoraxdu iilato leexato xagga macnaha wax way galbeedka u yaro leexato wa xiina tadiifu lilguruubi xata taqrub markay yani ay u iilato dhicitaan ilaa ay ka dhacdo wa xiina tadiifu lilghuruub ay tamiilu lilghuruub waay ilaa ay ka dhacdo saddexdaa waqti marka uu sheegay waa awqaatu karahaw fuqahadu waxay leeyihiin qaarkood salaad sunno oo dhan baan la ogolayn qaarna waxay leeyihin waa imaam shaafici iyo madhabkiise salaaddii aan sabab lahayn unbaan la ogolayn laakiin salaaddii sabab leh waa la ogolyaho waa la tukan karaa adiga labada waqtiye ugu daranee karaahadu ugu adag tahay waa wakhtigay qoraxdu soo baxayso iyo wakhtigay qoraxdu dhacayso maxaa yeele labadaa waqti nebigu siduu sheegay salawatu rabbi wasalaamu caley shaydaanka qoraxda u sujuuda si ayna marka sujuuddaadii iyo sujuudda shayaadiintu isu waafaqin baa loo xarimay oo nebigu u nahiyey salawatu rabbi wasalaamu caleyh labadaa waqti baa marka aad u sii adag salaada sababtale ma la tukan karaa mise lama tukan karo waa masle khilaafiya laakiin waxaa maalan salaada sababtale waxay noqon kartaa maalan taxiyat lmasjid oo kale awqaadda noocaasoo kale aad soo gashay masaajidka soo gashay ma iska fadhiisanaysaa camalan bil hadihi اlaxaadiis mise waad tukanaysaa camalan bixadiidi اlamri birakcati iyo taxiya seed samaynaysaa wa haddaad raacdo waa ra'yiga imaamu shaafici ibnu taymiyana uu rajaxayo caleyh raxmat ullah calayhim araxma jamiican waxa weeyaan salaadu sabab bay leedahay mar hadday sabab leednahayna kuwa la karahaystay maaha sunanka mutlaqa ah ee aan sababta lahayn weeyaan waxa karaahadu ku dhacayso ayay shaafici iyo culimo la socdaay ay qabaan qaarna waxay leeyihiin isku dar oo kala qaad male salaada casarka gadaasheeda wuxuu ina yidhi qayduhu binusuuliha qabla alghuruubi bisaacati luslaani buuhi salaada casar gadaasheeda waxaan ku qaydaynaa buuhi inay qoraxdu degto oy u degto intayna wali dhicin wakhtiga ay isbedeshay waa inay u degto qaydkaasaa la socda buuhi bimacnaa inta aynan qoraxdu isbedelin waa la tukan karaa wey macnahaana axaadiis dhowraa ku tusaysa waxaa ka mid a xadidka abu dawud inasai ay soo saareen min xadiidi cali bn abi aalib wuxuu yidhi nahaa can asalaati bacda alcasri ila washamsu murtafica nabigu wuu reebay sal lay slam salaada casarka kadib salaad in la tukado wuu reebay ilaa qoraxdu inay kor joogto mooye ilaa washamsu murtafica macnaha maxaa laga fahmayaa qoraxdu walow bacda salaati alcasriba ha noqotee laakiin qoraxdu hadday weli kor joogtoy nooshahay oo aynan isbedelin waa la tukan karaa nahyigu muxuu ku dhacayaa markuu midabkeedu isbedelo oo markaa ay aado dhicitaan ay markaa ay u iilato markaa ay dhicitaan isu diyaariso macnaha midabkeediina isbedelo ay macnaha noqoto yani booro noqoto markaa way marka xaaraam noqonaya macnaha fii hadihi alxaala iyo wixii ka dambeeya buu nahyigu khaas ku noqonaya sidaas daraaddeed baa nabigeenna waxaa ka sugan salawatu rabbi wasalaamu caleyh bacda salaati alcasri inuu tukan jiray laba ragcadood waana sunno waaye waa sunno waaye xadiidu caaisha fi saxiix albukhaari waayrihi bay ku sugan tahay cadad min asxaab cabdullahi bni cumar yani waxa weye axaadiis dhowra buu nebigu bal amar ahaan ku bixiyey in la tukado marka waa la tukan karaa bacda salaati alcasri sunno waa la tukan karaa raatibana wayba leedahay bacda salaati alcasri la tukado laba ragcadooda way leedahay wakhtiga nahyigana maba ahaba nahyigu waa wixii isbedelka qoraxda wixii ka dambeeya saas mana markii axaadiista la ururiyo ninkii doonayo inuu ka dhergo yani muxuu ahaa kitaabkii dhihi jiray ibnu mundir ibnu mundir kitaabkiisii alishraaf soo maahayn kitaabkaas aqriyo si fiican buu axaadiista u ururiyey uga niqaashay wuxuuna rajaxay madhabkan hadda aan sheegayn oo in la tukan karo ilaa qoraxda isbedel ku dhaco axaadiista marka la ururiyo khulaasada halkaasyani waxa wey halkaasay kusoo urursanaysa ayib wasfu lmuadini bilamaanati waaridun buu yidhi wasfu lmuadini muadinka sifayntiisa bilamaanati ammaano lagu sifeeyo lagu tilmaamayey waaridun mid soo arooray weeye xadiiskii abu hurayre ee musnad axmed iyo tirmidi ku yimid buu kusoo arooray wa iqaamatun aqimidna wajabat way waajibtay wujuuba aadaanin aadaan waajibiddii oo kale waajibtay sida aadaanku waajib u yahay bayna aqimiduna waajib u tahay amarka kusoo arooray ayaa kutusay facrif gara buu ku yidhi marka liawqaati salaati salaada waktiyadooda salaada waktiyadooda garo salaada wakhtiyadeeda garo kamaa atad siday ugu timid bixadiidi xaqin xadiid xaq ah xadiidkaasoo saadiqi tibyaani caddayntiisu ay dhab tahay oo run tahay si cad wax u qeexay oo salaadaha iyo wakhtiyadooda salaad walba bilowgeeda iyo wakhtigeeda yani aakhirkiisa kulli kala faahfaahisa oo kala cadaysa oo kala dhidhigtay ayib xadiidkaasoo yarwiihi uu warinayo muslimun muslim uu warinayo fi saxiixi saxiixiisa uu ku warinayo wa kayruhu muslim hayrkiina way warinayaan faxfadhu xifdi xadiidkaas waqtuf guro oo gooso min janaahu wa jana ljannatayni daan soo maahayn janaa waxaa la yidhahdaa yani jana shay waxa la yidhahdaa waa waxa laga gurto waxa laga gurto ee laga goosto midhaha laga goosta la yidhahda waqtuf gooso oo guro min janaahu midhihiisa laga gurto xadiiskaa midhaha laga gurto ee laga faa'iidaysto oo xaggiisa waxaad ka gurataa addaani midka dhow yani wax weyaan waxaad ka istimbaataa oo kala baxdaa macaanida dhadhow een fogeyna iskaba cad saasuu ku leey wacarif garo buu ku yidhi liawqaati alkaraahati karaahada wakhtigeeda garo liawqaatidaasi laamtu waa iska zaa'ida wey wacrif garo liawqaati salaati awqaata salaati garo wey salaada waxaan dhihi awqaati alkaraahati dhe karaahada wakhtigeeda garo id ciladuna waxa weye loo garanayo sababta aad u baranayso bihaa awqaaddaas sababtooda ayaa xarumad ay xaaraam noqotay salaatulcabdi addoonka salaadiisu xaaraam u noqotay bilburhaani xujada cadsay ku tusayso bisababiburhaan min bacdi fajrin bay ahaatay min bacdi fajrin ama min bacdi fajrin bay xaaraam noqotay xarumadda waad ku tacallujin karta min bacdi fajrin fajarka gadaashiisay xaaraam noqotay salaaddii addoonku liirtifaaci shamsi ila irtifaaci shamsi laamtu waa bimacnaa ilaa wey liirtifaaci shamsi ila irtifaaci shamsi ilaa qoraxda soo kor noqoshadeeda laga gaadhay zid waxaad siyaadisaa oo taa ku dartaa cinda istiwaai shamsi waxaa kaloo salaada addoonku xaaraam tahay cinda istiwaai shamsi qoraxda ku ekaanshaheeda iyo ku simankeeda agteeda xaggay ku simanto ku ekaatay fil akwaani kowniyaalka dhexdooda kowniyaalka waa jamcu kown alakwaan waa jamcu kown kownkana waxaa la yidhahdaa alwujuud lmutlaq alcaam waa jiritaanka caalamka jiroo dhan baa la yidhahdaa caalamka jiroo dhan baa kown la yidhahdaa akwaan baana lagu jamciya min bacdi casrin casarka gadaashiisa ayay xaaraam noqotay salaaddii addoonku qayduhu kaasi qaydkiisa wax sidaa loo furo isagoo saa u furan laga tegi maaye waan xidhaynaa maxaan ku xidhaynaa qayduhu xidhidiisu waxa weeye binusuuliha baa lagu qaydaya degitaankeeda qoraxdii ay degto qabla alghuruubi intaysan dhicin bay degiyo xaggay u degtay bisaacati luslaani ay u degtay saacadda ay isbedeshay saacati luslaani bimacnaa saacadda ay isbedeshay isfiraarku ku dhacay oo buuro noqotay oo iftiinkeedii saafiga ahaa u isbedelay saacaddaa inay u degto qayd ku yahay qaydkaasa macnaha lagu xidhayaa ee bacda casar oo dhan macnaha karaahadu ma aha saas manaha isbedelka wixii ka dambeeya baabun fi ljamci bayna asalaatayni wa qadaai salaa wuxuu baab u yahay salaado labada salaadood waljamcu min xarajin yajuuzu kama rawaa alxabru bnu cabaasin cala arujxaani man naama aw nasiya asalaata fawaqtuha cinda atadakuri fi maqaali siyaani laa taqdi ma qad faata tarka tacamudin wajbur binaflin warju min gufraani jamcintii labada salaadood la jamciyo waljamcu jamcin labadii salaadood la jamciyo min xarajin xaraj iyo cidhiidhi iyo dhib jira daraaddeed loo jamciyo yajuusu waa bannaan yahay kamaa rawaa siduu wariyey alxabru caalimkii ibnu cabaasin ahaa cala rujxaani sida raajix ah sida xooga badan man naama man ciddii naama seexda aw amase nasiya halmaama asalaata salaaddii halmaama fa waqtuhaa waqtigeedu cinda atadakuri xusuusashada agteeday ahaatay markaad xusuusato ama aad soo toosto fii maqaali siyaani yacni qowl dhowrsoon agtiisa qowl dhowrsoon oo ka dhowrsoon inuu gafo qowlkaa laa taqdi ha qallaynin maa qad faata wixii tegay oo salaad ah tarka tacamudin ukaska tegitaankeed ukasid iyo ulakac ka tegitaankeed salaadii ku tagtay oo kugu dhaaftay ha qallaynin wajbur waxaad ku kabtaa binaflin sunno ku kab warju waxaad rajaysaa min gufraanin dembidhaafna raje ilahay inuu kuu dembidhaafo meeshan wuxuu kaga hadlayaa jamcinta salaadaha la jamciyo bimacnaa afar salaadood baa laysu geyn karaa oo waqtigoodu is-aqbali karaa jamcaasi ama ha noqdo jamcu ta'khiir oo midii waqtigooda horraysay baa inta lasoo dibdhigaa tii dambe lala tukanaya waqtigeedii ama jamcu taqdiim ha noqdo tii dambaysay baa inta la raro baa tii ka horraysay waqtigeedii laysla tukanaya jamcaasi afar salaadood buu ka suuroobi karaa casarka iyo duhurka waa laysu geeyaa maqribka iyo cishahana waa laysu geeyaa salaada subax ayadu waa fardi oo goonideeday u taagan tahay waxbana lama kulanto laa taqdiiman walaa ta'khiiran ayadu sideeda u taagan tahay jamaca marka laba sababood baa keena ilaan asalku waxa weeyaan in salaad walba waqtigii ilaahay uu jidayo la tukadaa asal ah waa kii awqaadda hadda aan ka soo hadallay ayib laakiin haddii laba sababood la helo shareecadu ruqso ayay bixisay oo fududayn waxay fududaysay in salaadihii hadda aan sheegnay laysu geyn karo hal waqti laysla tukan karo sabab waa safarka iyo socotoodnimada waxaan u malaynayaa baabkeeda dib buu ka keeni doonaa sababta labaadi waxa weeyaan in xaraj uu jiro xarajku waa cidhiidhi dhib baa jira dhibku maalan wuxuu noqon karaa roob baa jira waxaa jira maalan yani waxa weeyaan qabow baa jira dabaylo khatara dhacaya yacni xaraj baa jira ruuxiishi ahaantiisa iyo keli ahaantiisa waa waxaa qabsatay xaalad adag oo cidhiidhi gelisay inuu salaad walba goonideeda wakhtigeeda tukado xarajka kaasaa la yidhahda xarajka sidiisaba cidhiidhigaa la yidhahda macnaha ayib mar haddii xaraj uu yimaado shareecada usuusheeda waxaa ka mid ah rafcu lxaraj iyo ataysiir in la fududeeyo almru idaa baaqa tasac waida tasaca baaqaw amrigu arrintagu sideedaba addoommada hadday ku cidhiidhiyanto shareecadu way fidin oo way fududayn wixii idinkugu adkaada waa lagu fududayna fudayd baa markaa imaanaya macana marka mar hadduu xaraj yimaado waxaa ka mid ah yani maqaasida shareecada waxaa ka mid a in wax la fududeeyo wixii adkaada ku adkaada dadka la fududeeyo ruuxu hadduu xanuunsadoo kaleeto sidoo kale xanuun waxaa ku dhacay uu salaad walba uusan wakhtigeeda gooni ugu tukan karin xaraj buu galay kadalika maalan haweenaydii istixaadada dhiig furanku ku dhacay waa kaan soo sheegnay sooma xadiiskeedii liannaha fii xaraj xaalad cidhiidhiay ku jirtaayo salaad walba u weysaysa nooc xarajaa ku jira shareecadu marka way u fududayso inay jamciso oo ay labadii salaadoodba isu geyso baa loo ogolaaday jamac suuriya khaasatan jamac waa kala yahay baa iyada loo ogolaaday macana marka wuxuu leeyahay waljamcu min xarajin in labadii salaadihii la jamciyo cidhiidhi iyo baahi iyo xaaje timid daraaddeed loo jamciyaay waa bannaan tahay sida uu ibnu cabbaas wariyey raajixa ahee xoog badan xadiidka cabdullahi bn cabbaas uu warinayo waa xadiidka fii saxiixi muslim ku yimid min xadiidi cabdillahi bni shaqiiq wuxuu leeyahay ibnu cabbaas baa magaalada basro la yidhaah buu noogu khudbeeyey buuhi maalin bacda alcasri ilaa ay qoraxdii dhacday oo ay xidigihii muuqdeen markaasay dadkii waxay bilaabeen salaaddii maqribka ila waqtigeedi waa galay sooma isaguna uu iska khudbaynaya khudbadu iska wata markaasaa dadkii waxay yidhahdeen asala asala baa layidhi war ibnu cabaasow salaaddii baa gaadhay waxay moodayaan malaha wadaadka khudbadii baa la tagtay leey war salaaddii baa gaadhay u leey ayib markii waxoogaa la dhadhawaaqay oo uu dhag u dhig waayey baa nin ree bani tamiim ah oo isagu il adag oon daalaynin oon laabanaynin baa soo kacay markaasaa wuxuu ihi asalaa asalaa maxay taa waa iska wadata hawsha markaasaa cabdullahi bn cabbaas wuxuu ihi atucallimanii atucallimunii bisunnati laa umma laka buu ku yidhi maanaad sunnaday baraysaa buu ihi adigoo shalay meelahan ka soo orday baad aniga sunnaday baraysaa buu hooyadaa waaye markaasaa wuxuu yidhi ibnu cabbaas ra'aytu rasuula allahi sal lay slam jamaca bayna alduhri waalcasri waalmaqribi waalcishaa nebi maxamed baan arkay buuhi oo kulmiyey salaada duhurka iyo casarka maqribka iyo cishahana kulmiyey ayib cabdulaahi ibnu shaqiiq oo saxaabi taabiciga xadiidka ka warinaya cabdullahi ibnu cabbaas ee qisada inoo warinaya wuxuu yidhi faxaaka fii sadrii min dalika shay arrintaasi waxoogaa qalbigayga waxbay gelisay buui salaad wakhtigeedii joogo haddana tu kale ha loo sii raro cabdullahi ibnu cabbaas nebigan ka maqlay warkaasi waxoogaa qalbigayga waa ku degi waayey buui markaasaan fa ataytu abaa hurayra abu hurayra waa imid bur markaasaan warsaday war abu hurayre ibnu cabbaas baana qabsaday oo waxaa sheegahaye uma ramaayo bur markaasaa wuxuu yihi fasadaqa maqaalatahu wuxuu yidhi ibnu cabbaas waa runtii ibnu cabbaas waa runtii nebigu salawatu rabbi wasalam aleyh sidaa markuu samaynayo oo duurka iyo casarka uu isu geynayo maqribka iyo cishahana uu isu geynayo magaalada madiinuu joogaa min hayri safarin walaa matar socotana ma aha oo magaaladiisii buu joogaa roobna ma da'ayo cabdullahi bni cabbaas baa la weydiiyo waxaa la yidhi muxuu ula jeeday wuxuu yidhi araada anlaa yuxarija ummatahu nebigu wuxuu rabay inuusan ummaddiisa cidhiidhi gelinin waxaa halkaa laga fahmayaa nawcan maa xaraj baa jiray nawcan maa xaraj baa jiray uu doonayo nebigu inuu ummadda ka rafciyo xadiiskaasaa marka laga daliil laga qaadanayaa xaraj hadduu yimaado xaaja hadday timaado in salaadaha la jamcin karayo saas maana labay kale tahayoo salaadaha gaabintooda ayagu sabab aan safar ahayn ma leh waa gaabin marka la yidhahdo amaa salaadaha jamcintoodu safarna way ku yimaadaan xaajo iyo xarajna waa ku yimaadaan saas maanaa jamcintaa marka asbaab ahaan ka badan maanaa ayib xadiidkaasi marka waa xadiis saxiixa oo sugan weeye ragga qaarkood oo fuqahadii salafka ka mid ah baa waxay yidhahdeen xadiidka cabdullahi bn cabbaas waxay ku xambaareen jamac suuri ay ku xambaareen sawaabkana jamac suuriya ma aha ee waa jamac xaqiiqiya kaasaana ay ku xaqiiqoobaysaa rafcu lxarajku madhabkaas in la jamcin karayo cinda alxaraj salaadaha la jamcin karaya waxaa ku tegay axmed ibnu xambal iyo aa'ifa culimada ka mid bal sheikhu lislam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah wuxuu rajaxayaa cinda alxaaja in la jamcin karayo laakiin in laga dhigto ma aha sunno mutabaca in laga dhigto maaha waa wax naadir u imaanaya sidii nebigu si naadira u sameeyey naadir marmar dhacayo w marmar bay ku qabsanaysa marmar matalan marmar waxaa kugu dhacayoo kaleeto adiga shaksiyan matalan baabuur baad waddaa markaasaad jaam galaysa baabuurkii kama degi kartid ma tukan kartid waktigiina waa ku hayaa baabuurka dhexdiisana kuma tukan karaysa xaaladaasoo kaleeto waa kuu bannaan tahay intaad ta'khiiriso inaad salaada dambe la tukato lanaka fii xaraj fii xaraj laakiin inaad shaqo ka dhigato maaha inaad daydana iyo shaqo ka dhigato maaha mar mar bay ku qabsanaysa xaaladaasoo kaleeto marka xaaja lilxaraj waa loo jamcin karaa bay leeyihiin xadiiskaasaana la cuskanayaa xaqiiqiyeen culimada ka mid a ayaana sidaa ku tegey baydka hore ayuu marka masalada kaga hadlay baydka labaad wuxuu kaga hadlay ruuxu hadduu seexdo ama salaadiiba halmaamo shuqul iyo hawl buu ku jiray salaadiiba wuu halmaamay wakhtigeediioo baxay buu xusuustay wakhtigeedu salaadaa la halmaamay ama laga seexday wakhtigeedu waa marka la xusuustay wakhtigaasayba kugu waajibtayba midda laga seexdayna wakhtigeedu waa markaad soo toostay waa inaad markaa tukato oodan sii dibdhigin waan qallayn doona haddaad tidhaado markii hore macduur baad ahayd oo hurdadu kaa tagsisay ama halmaanku kaa tagsisay laakiin markan cudurdaarkii intuu kaa tegay aad sii dibdhigtay baad dembiilo tahay waktigeedii markaasaad ka saartay warkaasaad waktigeedii dayacday ood ku ciyaartay laakiin markii hore waa lagu cudurdaaray waxaana kutusaya xadiidka fii saxiixi muslim min xadiidi anas wuxuu nebigu uri sal lay slam idaa raqada axadukum can isala aw afla canha midkiin hadduu salaada ka seexdo ama uu halmaamoba falyusaliha ida dakaraha markuu xusuusto ha tukada ayib xadiis fara badan baana macnaha kusoo arortay xadiis fara badan waa xadiiska sidoo kaleeto yani uu akriyay nabigu sal lay slam waaqimi salaata lidikrii buu nabigu akriyay salawatu rabbi waslamu caleyh ayib salaada waktigeedii hadduu ku dhaafo waktiga aada xusuustay baad tukani markaan leenahay sunnaduna waa la mid salaada sunnaduna waa la mid ilaan sunnada lafteeda waa la qaleeya haddii habeenkii salaatuleilka ay ku dhaafto maalintii baad tukan karta haddaad raatibadii duhurka ka horaysay aada halmaanto markuu duhurku baxay kadib baad tukan karta wahaakada sunanka sidaad waajibaadka loo qaleeya sunanka aa yani raatibada ku ah eed laasimto hadda wtihaday ku dhaafaan waa la soo qalin kara maanaa dib baa laga tukan karayaa waxay ku gelisay tana laazim maaha tana waa laazim maana ayib kadib baa wuxuu masale kalu ka hadlay oo wuxuu yidhi haddii salaada uu kas looga tago oo ruuxu salaaddii waajibka ahayd uu kas u dayaco qallan ma leedahay wuxuu ku yidhi qallan male jaanis dambe oo la siinayo ma jiro leanna salaadu wakhti bay lahayd wakhtiguna qayb salaada ka mida buu ah wakhtigii ilaahay u xadiday haddaad u kas u dhaafisay ma mar labaad baa jaanis lagu siinaya lagu leeyahay soo samee maya macnaheedu waxa weyaan taa wakhtigeedu waa tegey faata maa faata waa tagtay taas khalaas maxaa kuu furan marka salaadaad uka tagtay qallayn maysida waxaa kuu furan inaad sunnaha badsato toobad keento ta toobad keento kadibna inaad sunnaha badsato sababta waxay leeyihiin way u cuskanayaan masalada iyada waa madhabka ay culimo badan ay marayaan oo muxaqiqiinta ah daawuudun idaahiri iyo ibnu xasmi iyo jamaaca ka mid a culimmada shaaficiyada iyo xanafiyada sheikhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullahi baana doortay in salaad u kas looga tegay ayna qallo lahayn maxay daliishanayaan waxay daliishanayaan aayaddii qur-aankahayd ina asalaata kanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta salaad walba ilaahay wakhti gooniyu u sameeyey salaad wakhtigeedii u kas looga saaray lama soo celin karo leanna wakhtigeedii kuu soo noqon maayo haddii wakhtigeedii soo noqon lahaa waa la dhihi lahaa laakiin wakhtigeedii teg waxaa kaleetoo loo daliishanayaa qaacido usuuliyahoo la leeyahay sideedaba qalluhu qalluhu waa in amar cusub oo dambe la helo bimacnaa haddii maalan amar lagu siiyo oo lagu yidhaahdo shaqadaas qabo wakhtigaana ku qabo shaqadaas qabo ilaa lix saac inta laga gaadhaya shaqadaa dhammee shaqadii intaa dayacday baa wakhtigii baxay inaad shaqadii wakhtigii laguu diray wakhti aan ahayn oo dambe aad qabato ma amarkii horaa kugu filan mise waa amar dambe in lagu siiyo haddana kii hore ma kugu filanya maya leanna kii hore wakhti buu ku xadidnaa sooma kii hore wakhtiga ku xadidnaa haddaad dayacday ku labaad wakhti dambe shaqadii inaad qabato amar cusub bay u baahantah amar cusub oo nebigu uu ku amray salaad uu kas looga tegay in la qalleeyana ma jiro amarkii horena kuma fillo wakhtigiisii uu ku xidhnaa waa tegay wabitaali salaadaasii qalla ma leh haddayna qallo lahayn xalku muxuu yahay marka sunnada badso towbadkeen sunnadana badso sunnada badsada xaggee laga qaadanaya waxaa laga qaadanaya xadiidka abu hurayra ee uu nebigu yuri sal lla lay slam awalu maa yuxaasabu annaasu bihi yowma alqiyaamati min acmaalihim salaa waxa ugu horeeya ee dadka acmaashooda ka mida ee maalinta qiyaamada laga xisaabinayo waa salaada rabbi wuxuu ku leeyahay malaa'igtiisa isaga oo ka xogogaalsan unduruu fii salaati cabdii atamahaa am naqasahaa addoonkayga salaadiisa fiiriya ma si dhammaystiran buu ula yimid mise wuu nustaamiyo waxbaa ka dhiman fain kaanat taammatan kutiba taama hadduu salaad dhammaystiran la yimaado si dhammaystiran baa loogu qoraya wain kaana intaqasa minha shayan salaada hadduu wax ka dhimayo iyadoo wax ka maqan yihin la yimaadana alla wuxuu odhanayaa unduruu hal licabdii min tatawuc addoonkayga bal fiiriya wax siyaadaa oo sunnaa oo ula yimid ma jirtaa fain kaana lahu tatawucun haddii uu sunno la yimid alla wuxuu odhanayaa atimuu licabdii fariidatahu sunnada intaad qaadaan faradka wixii uu ka dayacay ku dhammaystira uma tu'khadu alacmaalu calaa dalikum acmaashii kale salaada aan ahaynna sidaasaa loo qaadaya saasaa loo qaadaya meesha waxaa laga fahmaya marka xadiiska abu daawuud iyo keyrkii baa wariyey shawaahid buuna leeyahay badan waana xadiis saxiix wey waxaa laga fahmaya marka wixii waajibaadka ka dhinma sunankaa laga buuxin doonaa soo ma taasaan daliil u haynaa maadaama taa daliil loo hayo sunnooyinka badso salaadihii aad dayacday bal inay kabmo u noqdaan marka labaadna towbad keenoo ilaahay u soo noqo allah subxana wa tacala haddii loo soo noqdo wixii hore waa dhaafaaye amaa in la yidhaahdo qalle oo soo celi walow ay culimmada badankood qabaan jumhuurulculamaa baa qaba in la qallayn karo salaad uu kas looga tegay laakiin masaladu daliil bay u khuduucaysaayo daliil ma hayaan masalada macnaha wax way loo dhex fadhiyo waa daliil la-aantaas wey waa ilaa sidanay u badan yihin dhankan inay waajib tahay qalluhu inuu waajib yahay ama kas ha looga tago ama kama ha looga tago daliilka ugu roonay daliishadeen waxa weeyaan waxay uga qiyaas qaateen salaadii laga seexday ama la halmaamay oo waxay yidhaahdeen kii halmaamay iyo kii ka seexday haddii la yidhi dib kala imow kii u kas uga tegay baa kaga awlaysan in lagu waajibay waxaa lagaga jawaabay waa qiyaasun maca alfaariq wa huwa baatil lianna macduur iyo hayru lmacduur shareecada laysagama qiyaas qaato soo ma macduurku waa kii seexday ama hurdo uga tagtay ama halmaan uga tagtay waa macduur sooma maadaama uu macduur iyo shareecadu jaanis labaad bay siinaysa ma looga qiyaas qaadan karaa midaan macduurayna uu ka suga tahay marka shataana maa bayna alamrayn waa qiyaas maca alfaariq waay saas man taasaa lagaga jawaabaa almuhim masaladu niqaashaad bay leedahay laakiin intaas iftiimin ubayd macna ayib waljamcu jamcintii labadii salaadood la jamciyo min xarajin cidhiiri dartii iyo xaaje darteed loo jamciyaayay yajuusu waa bannaan yahay kamaa rawaa sida uu wariyey oo kaleeto alxabru ibnu cabaasin axabri waa caalimka wey cala rujaxaani sida raajixa salafkay ka sugan tahay ridwanullahi calayhim cabdullahi bni cumar iyo hayrkii salaadaha inay matar iyo roob daraaddii ay u jamcin jireen xadiidkaasi min hayri matarin min hayri safarin walaa matar isagana waa laga fahmayaa lilmatari in loo jamcin karo salaadaha waxayna ahayd arrin mashhuur ah ladda saxaaba ridwanullahi calayhim matarka in salaadaha loo jamciyo macna ayb man naama ciddii seexata aw nasiya halmaanta asalaata salaada halmaanta fa waqtuhaa salaada waqtigeedu cinda tadakuri xusuusiga agtiisu ahaa waqtigeedu waa markii la xusuusta ama uu soo toosa kii hurday fii maqaali siyaanin dhowrsoonaan maqaalkii dhexdii yacni maqaal dhowrsoon dhexdii bay arrintaasi ku sugnaatay maqaalka dhowrsoon muxuu yahay waa xadiidka nebiga sal ly xadiid saxiixay ku qaxsana wey laa taqdi xadiiskaas waa xadiiska abu hureyra sheegnay wey macnaha ayib xadiidkii anas baan dhihi laha xadiidkii anas fi saxiix muslim laa taqdiha qallayni buu ku yidhi maa qad faata wixii tegey tarka tacamudin ukasid iyo ulakac ka tegiddeed sababteeda ku tegey darteed tarka tacamudin una kasid ama una kac ka tegiddii wixii sidaa ku tegay oo kugu dhaafay haqallayni wajbur laakiin waxaad kabtaa ku kab oo binaflin sunno ku kab sunnooyinka badso warju rajee min gufraanin dembi dhaaf la rajee towbad keen sunnadana badso ilaahay dembi dhaafkiisana rajee intaas samay buu ku yidhi baabun fii shuruuطi salaati wa arkaaniha salaada shuruudeeda iyo arkaanteeda ayuu baab u yahay ina الصلاaةa shuruuطha macruufaة wاlwaajibaat kadaka maca arkaani fashuruuطha waqt yaxul waniyaة wتwaضuء maca qiblaة الرaxmani arkaanuha takbiraة الإxraami mac fard اlqiyaami bqudraة الإmkani ثuma الrukuucu maca الsujuudi wajilsaة wajamiicuha rudifat bاlإطmi'naani waqira'aة أmi اlkitaabi waratiban wakhitaamuha التasliimu ya إkhwani halkan wuxuu kaga hadlayaa salaada shuruudeeda iyo arkaanteeda saddex arrimood buu doonayaa inuu ka hadlo labuu meeshan kaga hadlay abyaada dambana mid buu kaga hadli doonaa salaadu salaadu waxay leedahay shuruud waxaa kaloo leedahay arkaan waxaa kaloo leedahay waajibaad saddexaasuu ka hadlaya shuruudda waxaa la yidhahdaa wax haddii laga tago ama kas ha looga tago ama kama ha looga tage salaadu ay burayso sida waysadoo kale haddaad waysadii waysadii ka tagto ama halmaan uga tag ama kas uga tagay salaadii ma ka ansaxaysa taa waxaa le shuruud baa la yidhahdaa maa laa tasixu salaatu aw maa tabtulu salaatu bitarkihi camdan aw sahwan ama kas uga tag ama kama uga tag salaadii waa buraysa kaa sharti baa la yidhahdaa waxaa kaloo la yidhaahdaa waxuu isagu ku caan yahay salaada intaan la gelin buu inta badan intaan la gelin buu macaha yimaadaa shuruud ruknigana waxaa la yidhahdaa salaada qayb ka mida salaaddii markii la galay maahiyadeediiiyo xaqiiqadii salaada qayb ka mida waay haddii kas looga tagana salaaddii waa buraysa haddii kamac looga tagana waa in la soo celiyo oo dib lagala yimaado kadibna sujuudu sahwi lagu kabo soo ma maalan waxay noqon kartaa rukuucdii oo kale ad halmaantay haddaad rukuucda kas uga tagto salaaddiibu waa buraysaaba sooma tomatikiyan markaasayba buraysaaba laakiin haddaad kama uga tagto waa inaad soo celiso rukuucdaasoo sidaa kuma dhaafi kartid waa inaad soo celiso isla markaana haddana salaada aakhirkeeda labada sujuudoodee sahwiga waa inaad la timaado ayib waajibkaa ku yimid waajibka isaga waxaa la yidhahdaa wuu ku qeexaya hadduu ruuxu kas uga tago wuu dambaabaya laakiin salaaddiisi ma burayso hadduu kama uga tagana ma dambaabayo salaaddiisuna ma burayso laba gooraba salaaddii buri mayso waajibka wuxuu leeyahay laba gooraba haddii kas looga tago iyo haddii kama looga tagaba salaaddii buri mayso laakiin hadduu kas uga tago waa ku dambaabayaa hadduu kama uga tagana kuma dambaabayo laba goorabana salaaddiisii wax noqon mayso ma burayso ismi iyo dembi ma raacay saas maanaa hadduu kas uga tagay ayib sidaasuu marka ku kala qeexaya wuxuuna yidhi marka ina asalaata salaadii shuruuduhaa shardiyaalkeedu macruufatun waa la yaqaanaa waalwaajibaatu waajibaadkiina kadaaka iyaguna waa la midoo kaa horay la mid yihiin maca arkaanin arkaantii lala qabo tiirarkii salaada lala qabo bimacnaa intuba waa la yaqaanaa shuruuda waa la yaqaanaa waajibaadka waa la yaqaanaa arkaanta waa la yaqaana fa shuruuduhaa salaada shuruudeedu waxa weeye waqtun waqti waqtigaasoo yaxullu gelaya waqti imaanaya waniyatun iyo niyad wa tawadu'un iyo weysaysi maca qiblati araxmaani allaha naxariista badan qibladiisa lala qabo arkaanuha salaada arkaanteedu waxa weeye takbiiratu lixraami weeye takbiirta lagu xarmadee salaada lagu galo maca fardi alqiyaami istaagidda waajibkeeda lala qabo yacni istaagidda waajibnimadeeda lala qabo biqudrati alimkaani suuroobidda yacni karitaankeeda yani lala qabo bifardi maca fardi alqiyaami istaagga faradnimadiisa uu macnaha waxa weeyaan uu waajibayo biqudrati alimkaani maca qudrati alimkaani suurtoobidda awooddeeda la jirankeeda markuu ay u suuroobi karto inuu karo oo uu awoodi karo istaagi karo uma kadibna alrukuucu rukuucdii wey maca sujuudi lala qabo wa jilsatin iyo fadhiisi wa jalsatin jilsatin qaab fadhiisi wey qaab ugu fadhiisanayo wa jamiicuhaa dhammaantoodna rudifat waxaa la fangeliyey oo lagu daba xidhay bilitmi'naani xasilid jamiicaasi muxuu yahay waa qiyaamkii rukuucdii sujuuddii jalsadii mid walba waxay wadataa iطmi'naan xasilad ku xasilid wa qiraa'atu ummi lkitaabi faatixada akhrinteeda wey waratiban kala tartiibi sida isugu xigaanna u kala tartiibi wa khitaamuhaa arkaanta khatimkooda iyo gabagabadooduna atasliimu waa salaama naqsiga yaa ikhwaani walaaladay tasliimtaasa ugu dambaysa ayib shuruuddii wuxuu ka sheegay in sida isaga la tahay waa madhab isaga uu jeexay baan u malaynayaa shuruud iyo arkaan iyo maxaa waajibaada iyo sidoodaba khilaaf badan baa ka taagan khilaaf adag baa ka taagan maxaa arkaan noqon kara maxaa waajibaad noqon maxaa shuruud noqon kara ilaa nebiga sal alay slam lagama hayo inuu yidhi shuruudu waa intaa arkaanta salaaduna waa intaa waajibaadkuna waa intaa shaygani ma shardi buu gelayaa mise rukni buu gelayaa mise waajib buu gelayaa waa ijtihaad culimo wey axaadiista kusoo hortay nusuusta markay fiiriyaan iyo shaygani camalkani ama qowlkani adeegiisa iyo meeshuu ku jiro markay fiiriyaan bay qaarna isku waafaqayaan qaarna isku khilaafayaan sidaas daraaddeed baa qaarna way yaraynayaan qaar way badinayaan waa masale marka wax weeyaan yani khilaafkeedu iska furan yahay wey shuruudda marka wuxuu yidhi kow waxaa ka ah inuu salaada wakhtigeedu galo salaadan wakhtigeedii geli miyaa la tukan karaa maya laa sahwan walaa camdan salaada wakhtigeeda inuu gala mooyaane lagama hormarin karayo waa shardi kaasi waa maxalu itifaaq waa laisla ogolyahay allahumma jamcaynu soo sheegnay mooye soo ma ayadoo wakhtigeeda waa laga saari karaa oo dee shaarica wakhti kale u sameeyey ayib daliilkeedu waxa weeyaan salaada wakhtigeeda inuu macnaha aan laga maarmi karo ina asalaata kanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta iyo axaadiista aynu soo marnay ee aynu awqaadda markaan ka soo hadlayna aynu soo sheegnay ayib shardiga labaadi wuxuu yihi waniyatun iyo niyad niyaddana daliilkeeda somayna soo marin inama alacmaalu biniyaat ayib shardiga saddexaadi waxa weeyaan wa tawadu'un weysaysi iyadana waxaa kutusaya xadiidkii fi saxiix albukhari wa muslim min xadiidi abi hurayra laa yaqbal allahu salaata axadikum ida axdaa xataa yatawada midkiin markuu xadao salaadiisa allah ma aqbalo ilaa uu weysaysto ayadana weysaduna waa shart maca qiblati araxmaani buuna yidhi oo qiblada in loo jeedsado iyadana waa shart sharti waay waana sida daahirkaa jamaahiirul culamaana ay qabaan qaar baa doodta shawkaani iyo way ka doodayaan maca qiblati araxmaani ayadana waxaa kutusaysa yani qur'aanka iyo axaadiista amraya in qiblada loo jeedsado fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam iyo nusuusta macnaha kusoo aroortay ayaa iyaduna kutusaysa intaa markuu shuruudii inoogu sheegay qaar buusan sheeginoo fuqahada qaarkood ay ku daraanoo maala cawrada asturkeeda iyo dahaarat lmakaan iyo ano kaloo kal kala jiro manaa uu ka tegaysa ayib arkaantiibuu marka u galay arkaantii arkaantii wuxuu yidhi kow allahu akbarta salaada lagu galo usalliidii aawey usallii laysat biruknin walaa bisharطin walaa biwaajibin walaa bisunnatin walaa bihay'a bal hiya bidca usallii meel uu sheegay ma arkaysan wax daliila ma leh ayib marka takbiirat lixraam allahu akbarta salaada lagu galo waa rukniga koobaad rukniga labaad wuxuu ka dhigay in laysu taago salaaddii taagni lagu tukano waa ciddii kari karta buuri biqudrati limkaani suurtoobid karaankeed ruuxii hayo haddaad keri weydo bimacnaa wuu kaa dhacaya soo ma oo nabigu sal lay slam xadiidkii cimraan miyuu ah waa kii nabigu jira sal lay slam salli qaa'iman fain lam tastadic faqaacidan fain lam tastadic facalaa jambi soo ma haddaad kari karto taagni ku tuko haddaad keri weydo fadhigu ku tuko haddaad keri weydana adoo dhinacu jiifa tuko ayib marka waa inuu kari karo tiirka saddexaad waa rukuucda ka afraanna waa sujuudda kan shanaanna wuxuu ka dhigay jilsada jilsada muxuu ka wadaa jilsada waxaa soo gelaya jilsada u dhaxaysa labada sujuudood waxaa kaloo soo gelaya fadhiga loo fadhiisanayo ataxiyaadka kulliuu soo gelaya fadhiga ataxiyaadka ataxiyaadka lafahaantiisii maaha fadhigiisa waay ayib dhammaan inta aan soo sheegnayba wuxuu yidhi waxaa la daba dhigayaa oo lagu lamaaninayaa mid kasta in lagu xasilo bimacnaa waxa weeyaan rukuuc waxaan u jeedaa qiyaamka maxaa la socda tuma'niina rukuucda waxaa la socota tuma'niina sujuudda waxaa la socota tuma'niina jalsada waxaa la socota tuma'niina wa jamiicuhaa rudifat bilطmi'naani buu ina yidhi mid walba waa in lagu xasilo haddaad ruknigii la timaado laakiin aad ku xasilidii ka tagto salaaddii ma jirto waana meeshii laga raacay waa ninkii ahaa almusii'a salaatahu ninkii salaaddiisa halleeyey meesha laga raacay halkaas ahayd meesha salaaddiisa laga galay saas ahayd maana tiirka lixaad wuxuu ka dhigay faatixada akhrinteeda faatixada akhrinteeda ayadana waxa weeyaan xadiid bay leedahay oo yani waxa weeyaan saxiix xadiid sugan oo nabigu uri sal ly slam xadiidka imaamka saamid ibnu saamid buu abrinaya fi saxiixayn ha laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati lkitaab saas way maanaa ruuxaan faatixada akhriyin salaad ma leh waxaa laga doodayaa un ruux hadduu ma'muum yahay oo imaam uu leeyahay qiraa'adii imaamkiisana uu dhegaysanayo faatixadii ma laga rabaa mise lagama rabo taasoo masale khilaafiye ah cinda asalaf ilaa iyo haddana khilaafiye ah markii laga reebo ruuxu hadduu imaam yahay ama hadduu munfarid yahoo keligii tukanayo salaadiisa hadduu faatixada ka tago waa buraysaa amaa hadduu ma'muum yahay oo imaamkiisa ku daba tukanayo waxay ku xidhan tahay sida uu rumaysan yahay ma waxay rumaysan yahay faatixadu inay rukni tahay oo madhabkaasuu qabaa hadduu ka tago salaaddiisa waa buraysa hadduu qabo in laga tegi karo madhabkaa hadduu qabana salaadiisu waa sax saas mana waa masala khilaafi cinda saxaaba xataa khilaafiya maana ayib kadibna wuxuu ku leeyahi karatib tartiibi tartiibi oo seen u tartiibinaysaa yani allahu akbarta lagu galo qiyaamkii baa ku xiga faatixadii baa ku xigta soo ma rukuucdii baa ku xigta tartiibka ay ku timid u kala tartiibi ha isku qasin ha isku qasin meeshii faatixa lagaa rabay haddaan intaan rukuuc ka bilowdo haddana faatixadii usoo noqoto ma soconaysa maya qaskaasi jooji way macana salaada khatimkeeda iyo gabagabadeeduna waa tasliimta wuu yidhani macana sintaasna arkaan buu ka dhigay ayib arkaanta inta badan waxaa loo cuskadaa xadiidkii ninkii salaadiisa halleeyey ee nebiga agtiisa ku tukaday sal ly waslam ee bukhariy muslim ay soo sareen xadiidkiisa min xadiidi abi hurayra nabigu salawatu rabbi wasalam aleyh waa kii saddex goor markuu ku celiyey waxba maada tukanina kax salaada dib ugu noqo markuu ku yidhi ee uu markii dambin damba yidhi rasuul ilaahi o intaa waxaan ilma aqaanay callimnii ya rasuul allah nabigu waxaa kii ku yidhi sal lay slam ida qumta ila asalaati faasbiq lwudu uma istaqbil alqibla fakabir uma qra' maa tayasara macaka min alqur'an uma arkac xata taطma'ina raakican uma arfac xata taطma'ina qaa'ima uma isjud xata taطma'ina saajidan uma arfac xata taطma'ina jaalisan uma afcal dalika fi salaatika kulliha mujmal arkaanta xadiidkaas salaatii baa loo yaqaanaa ayaa sheegay ayb inta kaleba isagaa sheegay faatixadana xadiidka cubaad ibnu saamid ee bukhari muslim baa isagana sheegay amaa salaada salaamo naqsigu inuu rukni yahay waxaa laga faa'idaysanayaa xadiidka abu daawuud iyo tirmidi ay soo saareen min xadiidi cali bn abi aalib nabigu wuxu uhi sl ly slam miftaaxu salaati alطuhuur wa taxriimuha altakbiir wa taxliiluha altasliim salaada furaheedu lagu furtaay waa inuu ruuxu soo dahaaro qaato oo soo weyse qaato salaada markaad gasho wax kaloo dhan wuxuu kaa xaaraam noqonaya iyada waxaan ahayn wixii iyada ka soo haray wuxuu xaaraam kaa noqonaya allahu akbar markaad tidhahdood gasho wixii kaa xaaraamoobay salaada markaad gashay wuxuu kuu xalaaloobaya markaad aad salaamo naqsatood assalaamu calaykum tidhahdo musliimtu marka rukni buu ka dhigay waana sida culimmada qaarkood ay qabaan qaarna waxay leeyihiin way ku khilaafsan yihiin inna salaata salaadii buuri marka ina salaata salaadii shuruutuhaa shardiyaalkeedu macruufatun waa kuwa la yaqaano walwaajibaatu waajibaadkiina kadaaka kaa horay la mid yihiin maca arkaanin rukniyaal lala qabo maca rukniyadii fa shuruutuhaa salaada shardiyadeedu waqtun waqti wey waqtigaasoo yaxullu galaya yani degaya imaanaya way macna waqtigeedu yani xuluulu lwaqti wey waqtigu waa inuu soo galo wa niyatun iyo niyo wa tawadu'un iyo weysaysi maca qiblat araxmaani allaha naxariista badan qibladiisa lala qaboo loo jeedsado ayadana waxay ka dhacdaa markii dagaalku uu kululaado oo ruuxu qible inuu jeedsadaba jaanisku u saamixi waayo dagaalna uu ku jiro xaaladaasoo kaleeto wuxuu isagoo dagaalamayo ordayuu tukanaya waa ka dhacaysa qiblada ujeedsigeeda hadduu ruuxu wareero oo intuu qibladii kala garan waayo dhinacuun isaga jeedsado dhankii uu u maleeyo intuu isaga jeedsado waagu markuu u baryo uu garto inuu qibladii meelahay u tukadayna soo celi la dhimaayo isagana macduur waay iyadana sidaasaa lagu daynaya waxaa kaloo qiblada ujeesigeeda laga cafiyaa ruuxu markuu sunnaysanayo gaadiidna saaran yahay ayadana meel alla meeshii gaadiidkiisa ula jeesado u tukan karaa diyaarad baad saaran tahay salaatuleil baad tukan rabtaa ama sunno kalea tukan rabtaa dhankay u jeesada buu tuko bal diyaarada iska dhaaf diyaaradu iyada waajibkiiba basaan la yeeliba laanna inaad qiblada u jeesato istaagtaba jaanis kuu saamaxi maayo nabigu sal alay slam waa kii hasha markuu saaraya oo safar yahay kolba dhankay ula jeesatuu u sunnaysan jira nabigu sal lay isagoo hasha saaran buu haddana sunnaysanaya saas maana marka yani saddexda xaalo ayaa qiblada ujeesigeeda dadka laga saamaxa ama laga cafiya arkaanuhaa rugniyaalkeedu salaada rugniyaalkeeda iyo tiirarkeedu ay ku taagan tahay takbiiratu lixraami xaramashada takbiirteeda wey allahu akbarta salaada lagu galo wey maca fardi lqiyaami istaagga waajibnimadiisa lala qabo biqudrati limkaani suroobidda karitaankeeda maceeda ama uu ku waajibay bifardi lqiyaami biqudrati limkaani uu ku waajibay farad ku noqday biqudrati limkaani suuroobidda karideeda suuroobidda imkaan waa suuroobid qudrana waa karid iyo awoodid waay macnaha ayib uma kadibna alrukuucu rukuucdii wey maca sujuudi sujuudi lala qabo wa jilsatin iyo fadhiisi labadii sujuudood u dhexeeya ayib wa jamiicuhaa jilsadaasi waxaan is leeyahay malaha fadhigii maaratay ataxiyaadkana wuu gelin rabaa ayib oo ataxiyaadka akhrintiisa iyo fadhigiisa la kala saara fadhiga ataxiyaadka waxaad moodaa inuu ka dhigayo inuu yahay rukni laakiin ataxiyaadkii in la akriyo wuxuu ka dhigi rabaa waajibaadku ku dari rabaa waajibaadku ku dari rabaa ama ataxiyaadka dambe ha noqdo ama ka hore ha noqdo waa madhab macnaha waxa weeyaan madaahibtaa naqaanay oo dhan ka gedisa ila waa masalada sheegno saan sheegno wadaadkii wax ka qoro masalada sidii isaga ay la tahay markuu adilada fiiriyo unbuu jeexiyo dadka u sheegi sooma saas daraaddeed madaahibtu isku khilaafayaan macnaha maxaa rukni maxaa waajib maxaa sharti ayib wa jamiicuhaa dhammaantood rudifat waa la fangeliyey oo waa lagu daba xidhay bilitmi'naani xasilid lagu xasilo arkaanta iyada waa rukuucda iyo sujuudda iyo jilsada jilsadaan dhihi laha jilsada waa qaab fadhi jilsa haddii la jiimka loo hoos dhigo waa hay-a wa jalsa haddii la jiimka la kor dhigana waa mastaru mara marka waa jilsatin qaab fadhiisi ayib wa qiraa'atu ummi lkitaabi faatixada akhrinteeda weeye arkaanti wa ratiban kala tartiibiyo sidaa ay ku yimaadeen u kala dambaysay wa khitaamuhaa arkaanta khatimkoodiiyo gabagabadoodiiyo ka ugu dambeeya altasliimu waa salaamo naqsiga salaada lagaga baxayo yaa ikhwaanii walaalladayow hada wabilahi tawfiiq wsal allahuma wslm ala nabiyina mxamedi wala ali w saxbi wslm